إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada wadajir ee magaalada muqdisho dagaal dhex maray guddoomiyaha diinsoor ee maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenkiisa ayaa sababay dhimashada in ka badan toban qof oo rayid ah dowladda yuganda ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in weeraro abaabulan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysato dalkeeda mid ka mida cisbitaalada magaalada muqdisho ayaa la geeyey gabdho yaryar oo fulkufsi ah loogu geystay degmada afgoy ee shabeellaha hoose guddiga masjidka alhuda ee degmada saakow ayaa dadka muslimiinta ah ka dalbaday inay dhaqaale ku taakuleeyaan dhismaha masjidka u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkiyo fitan sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada wadajir ee magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ku dileen sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabo faco sarkaalkan ayaa meydkiisa goobta waxaa soo gaaray oo ka qaaday ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka dhanka kale xalay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen goob fariisana oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska dowladda federaalka gaar ahaan sarkuusta oo u dhow ekas kontarool afgooy ayaa waxa ay ku dileen askari kale oo isna ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka weeraradan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay agaarka tarbuunka ee degmada hodan ay mujaahidiinta ku dileen madaxii zaadka guutada labiiyo tobanka abriil iyo sidoo kale askari kale dagaal dhex maray guddoomiyaha diinsoor ee maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenkiisa ayaa sababay dhimashada in ka badan toban qof oo rayd ah waa kan weriye hashim oo warkan inoo faahfaahinaya degmada diinsoor ee gobolka bay waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dagaal adag oo dhex maray guddoomiyaha degmadaas ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenkiisa oo ku wada sugan degmadaasi labada nin ayaa isku qabtay habka loo maamulayo diinsoor oo ay xabashadu u qabteen khilaaf dhowr maalin ka dhex jiray guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa isku beddelay dagaal gacan ka hadal sababay kaasoo khasaaraha intiisa badan uu gaaray dadka shacabka ah maqaaxi lagu shaaxeeyo oo ku taala diinsoor oo ay ku sugnaayeen guddoomiye ku-xigeenka iyo ilaaladiisa ayaa waxaa weerar ku soo qaaday guddoomiyaha degmada rasaas ayaana lala dhacay maqaaxida oo ahayd meel saxmad ah islamarkaana ay ku sugnaayeen dad badan oo rayid ah marka laga soo tago laba askari oo goobtaas ku dhintay waxaa kaloo halkaa ku dhintay labaiyo toban qof oo rayid ah halka saddex kale ay ku dhaawacmeen sidaas waxaa xaqiijiyey goobjoogi ku sugan magaalada diinsoor oo warbaahinta la hadlay
dadka baraayida laka dhamaaye toban iyo lama qof aan ka mid yahay qofna oo saddex qofna dhaawac keen laba iyo toban qof may ahaayana lamada gudoomiye gudoomiye tigeenka iyo gudoomiyaha degmada iyo asgaran walaahi siyaasada asgaran uno siyaasadan asgaran argon laakin siyaasada siyaasada iskhilaafan waa iskhilaafan bada iskhilaafan geenkii markuu geelihay kan gudoomiyaha dabaru gudoomiye kigeenkii staafkiisa diri dabare markuu maqaayadka jarta shahmaya yaa baasa ku furay dadkii oo yahay hal maqaayada kadhamada kadibna dadkii dadkaas dhamaaya sidana baxan una banayaan lama dadkii dhamaaya meelalka dhamaaya yaa mayka jaraana lama qof askari ah oo xaalada degmada diisoor iyadaan dhasanta gudoomiyaha degmada diisoor etoobiyaanka yaa iska dhagalay kuwa ciidankeena ishor fidhiyaan ada i jawishay magayaasan ama beelo soo fidhiya dawraygeed
ma ahan markii ugu horraysay degmada diinsoor oo uu dagaalku dhex maro ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ka hoos shaqeeya xabashada etoobiya balse guddoomiyahan maamula degmada dinsoor kii ka horreeyey ayaa sidan oo kale sameeyey gadood waxaana dagaallo asaga iyo xabashida ku dhex maray dinsoor ku dhintay dad rayd ah dagaalkan ka dhacay dinsoor ayaa imaanaya iyadoo dhowaan sidaan oo kale guddoomiyaha degmada buurhakaba iyo madaxii hore ee maaliyadda maamulkaas uu dagaal ku dhex maray buurhakaba maamulka koonfur galbeed ayaa wajahaya khilaaf daran oo u dhexeeya mas-uuliyiintiisa oo ay xabashidu ku shaqaystaan waxaana intaa dheer ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal ku qaada waa mahadsan tahay haashim dowladda yuganda ayaa sheegtay inay ka cabsi qabto in weerare abaabulan ay xarkada mujaahidiinta al-shabaab ka geysato dalkeeda wasiirka gaashaandhigga waddanka yuganda wasiirka gaashaandhigga waddanka yuganda adolf muusika oo jeediya warbixin sanadlaha ammaanka ee dalkiisa ayaa sheegay in xoogo gacan saara leh shabakadda alqaacida ay khatar weyn ku tahay ammaanka dalkiisa waxaana uu sheegay in waddanka yuganda uu weli u nugul yahay weerare argagixiso sida uu hadalka u dhigay dhaqdhaqaaqyada ay al-shabaab ka wado dalalka dariskala ah soomaaliya oo ay ka mid tahay kenya iyo sidoo kale qaybo ka tirsan dalka kongo d r c oo iyadana looga shakisan yahay inay ku sugan yihiin rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa sida uu isaga hadalka u dhigay wuxuuna sheegay in kuwaas ay yihiin halis ku soo food leh dalka yuganda wuxuuna sidoo kale ku tilmaamay in al-shabaab ay u argudanayso howlgalka loogu magacdaray amisom oo ay uganda qaybka ka tahay hadalka wasiirka gaashaandhigga ayaa waxaa laga soo xigtay k f m new oo laga leeyahay dalka yuganda wasiirku waxa uu ka digay in mujaahidiinta al-shabaab ay isku ballaariyaan waddamada bariga iyo bartamaha afrika si ay u awoodaan inay galaangal ku yeeshaan ayuu yiri guud ahaan qaaradda afrika hadalka ka soo yeeray dowladda yuganda ayaa imaanaya iyadoo dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo gebagabaysay shirweyne caalami ah oo looga arrinsanaya aayaha jihaadka bariga afrika iyo sidii loo ballaarin lahaa jihaadkan dowladda yuganda ayaa ka mida dowladaha ku soo duulay dalka soomaaliya kumanaan ciidamadeeda ah ayaana soomaaliya xoog ku jooga marar badan ayay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deganiino culus u direen dowladda yuganda oo qayb ka ah howlgalka loogu yeeray amisom ee soomaaliya duulaanka loogu soo qaaday taas ayaana sababtay in mar weliba ay soo saaraan degniino argagax wata oo ay u dirayaan muwaadiniintooda guddiga masjidka alhuda ee degmada saako ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay lacag ku taakulayaan dhismaha masjidka wariyaheen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya masjidka alhuda ee degmada saako ayaa gebi ahaanba dhulka la dhigay si dib loogu dhiso waxaa la filayaa in dhismaha masaajidku uu dhowaan bilowdo sida uu sheegayo guddiga u xil saaran howshaasi sheekh cabdirasaaq oo guddigaasi madax ka ah ayaa waxa uu sheegayaa in ilaa iyo iminka ay haayaan lacag gaaraysa sagaal iyo labaatan kun oo doolar laakiinse dhismaha masaajidka ay ku baxayso sida la qiyaasayo in ka badan boqol kun oo doolar sheekhu waxa uu ku baaqay in dadka muslimiinta ah ay wax ku darsadaan dhismaha masjidka muddo hadda laga joogo saddex bilood afar iyo tobankii bishii shanaad kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada marka aheyd ayaa la fadhiistay dadweynaha iyo insha allahu tacaala culummada waxgaradkao dhan baa isku yimid baahi jirtay oo markaa masaajidka loo arkay masaajidka inuu yeri yahay oo ciriiri u yahay masaajid oo duruus ay ka socoto wakhti kastaba ayaa waxaa la isla qaatay in masaajidkii dib loo dhiso oo la habeeyo halkaas ayaa insha allahu tacaala maalinkaas waxaa laga aasaasay guddigii masaajidka ka howlgeli lahaa guddigii ilaahay fadligiis waxay iga dhigeen aniga miskiinkan iska daciifka ah inaan oday ka noqdo markaas muddadaas kadib insha allahu tacaala waxaa bilownay markiiba inaan muslimiinta isu wacyigelino o iskugu yeerno waxaana noo qabsoomay masaajidkii horta inaan dumino asagii oon cabirno cabirkiisii marka haddii ilahay kureeyay intii mitiro aan ku soo zaa'idino oon awal dhisnayn kadib insha allahu tacaala waxaan maadaama oo haddii ilahay kureeyay waqti xilli roobna unagu soo dhowaa waxaa la isla qaatay bal qalabkii iyo sidii loo diyaarin lahay iyadoo weliba lacagba annaan gacan ku haynin taasoo markaa muslimiintaan u bandhignay in aan u soo qaadno qalabkii oo si deyn ahaan horumaris aan u soo qaadno qalabkii hadda uu noo diyaaryahay shimiitadii alwaaxdii iyo berihii ay diyaar noo yihiin dhowaanna aan sugayno dadkii injineeriintii iyo fuundiyadii oo masaajidka dooxi lahaa oo dhismihiisa bilaabi lahaa marka masaajidkaas hadda waa noo dunsan yahay hawshu halkaas ayay hadda noo maraysaa wakhtigan xaadirka ah insha allahu tacaala saasoo tahay marka muslimiintuna inay ka qayb qaataan insha allahu tacaala mid aan rajaynayno way inala garabgeli doonaan qarash maxaad haysataa maxaase idan ka dhiman qarashka waa bilow baanahay hadda insha allahu tacaala intii hadda ilaa iyo intii weliba yabo hadda uu socday lacag ilaa labaatan iyo sagaal kun oo dollaro bilow ayaa noo soo bilaabatay insha allahu taala wax kalena waan rajaynaynaa intaas ayay hadda noo maraysaa oo intii lacagta lagu qiyaasayna ilaa boqol iyo wax dheeriya inuu galayo ayaa masaajidka lagu qiyaasay boqol kun oo dollar iyo ka badan boqol iyo ka badan inuu galayo masaajidka lagu qiyaasay sheekh fu-aad maxamed kalaf oo ka mid a culammada diinta islaamka ayaa ka warramay nin kasta oo hal doolar ku bixiya guriga allah alla dartiina u bixiya aakhirana alla ajar kaga rajeeyaayey fa casaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin wuxuu soo gelayaa kuwa allah uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay kuwa hanuunsan alla subxaanahu wa tacaala fii suurati nuur wuxuu ku tilmaamay guryaha alle dhisidda la dhisayo iyo koryeelidda la koryeelayo mu'miniinta u taagan arrinta alla wuxuu yidhi subxaana fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilquduwi waalaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waiqaami alsalaati waiitaa'i alzakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar alla wuxuu leeyahy subxaanah fii buyuutin adina allah guryo uu alla idmay an turfaca in la kor yeelo wayudkara fiiha smuhu magaciisana allah lagu xuso guryaha marka yaa kor yeelaya yaa dhisayo yaa magaca alla ku xisayo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay yusabbixu lahu fiiha bilquduwi waalaasaal aroor iyo galab iyo habeenba allah lagu weynaynayaa oo lagu hufayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah guryaha alla waxaa dhisayo oo alla ku xusayo oo alle ku weynaynayo oo alle ku caabudayo rijaalun rag laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah aynan ka mashquulinaynin ganacsi iyo beec dikriga ilahay ka mashquulinaynin oo xoolahooda alla hortii ola baxayo wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa salaada oogaya oo maalkooda zakada ka bixinayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar maxay dadkan masaajidda alla u camirayaan maxay xoolahooda ugu bixinayaan waxay ka baqayaan maalinta qiyaamo maalintaasoo alla uu ku tilmaamay maalin quluubta iyo indhuhu ay gedgadoomayaan dhibaatada iyo culayska jiro waxaa weeyaan nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay mu'minku maalinta qiyaama sadaqadiisau hargalaya maalin aan har lahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidu cuhmaan ibni cafaan qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna allah ninkii masaajid alla dartii ugu dhisa bana allaahu lahu beytan fi ljanna allah guri jannaad buu u dhisayaa war xoolihiinna janno ku iibsada oo raalli ahaansha alla ku iibsada qofkana waxaa weeyaan sadaqadu yaraan ma leh wax alla wuxuu baxsado baa alla u barakaynayaa oo cadaabka alle kaga badbaadinayaa guddiga masjidku waxa uu shaaciyey lambar teleefon oo leh akown iyo e v c balas intaba islamarkaasina dadka allaha dartii wax ula baxaya ay lacaga ku soo shubi karaan insha allahu ev balasna waa leeyahay marka ev balaska insha allahu tacaala nambarka ev balaska waxaa waaye furaha waa shan wey konton iyo haddii laga ku roon yahay toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan akoon lambarna waa leeyahay masaajidka insha allahu tacaala waa soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed furaha oo ev balaska waxaa waaye waa furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan furaha waa shan konton iyo toddobo lixdan iyo lix labaatan iyo shan waa ev balaaska akoon lambarna waxaa waaye soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed soddon konton iyo sagaal afartan iyo sideed lixdan iyo sideed masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada oo la maalgeliyo waxaa ku jirta faa'iido aad u weyn halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho ayaa la geeyey gabdho yaryar oo falkufsi ah loogu geystay degmada afgoy ee shabeellaha hoose waxaa isbitaal madiina ee magaalada muqdisho lagu dabiibayaa laba gabdhood oo aad u yaryar kuwaasoo midkood ay jirto afar sanno halka midda kalena ay tahay saddex jir gabdhahan saqiirada ah ayaa fal tacaddi kufsi ah waxaa loogu geystay magaalada afgoy ee shabeellaha hoose xili ay ka soo baxeen madarasadooda waxbarasho waxaana horey loogu sii qaatay mootobajaaj sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay muddo saacada ah oo ay gabdhahan maqnaayeen ayaa welwel badan waxa uu la soo darsay waalidiintii dhalay raadin badan oo lagu bixiyey juhdi ayaa waxaa markii dambe gabdhahan laga helay meel iyagoo si daran u dhaawacan mid ka mida gabdhaha la kufsaday hooyadooda oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay ka warbixisay tacadiga inanteeda ay la kulantay waxayna sidoo kale ka warbixisay qaabkii loo geeyey magaalada muqdisho waxaan soo aaday maxaa dugsigaa soo aaday gabadhii dugsiga iritorteeda lagu wartay marra markii dugsigu lagu soo day iritorteeda soo bahay gabadhii bajaaja la saaray meelaa la geeyo meesha oo diyaarada meesha oo diyaarada oo ku gubata ma- afgoo mataqaani ariga subahadan unka halay dhan waa raadinay waa raadinay microfoonaan dirnay wax walbaan samaynay waa raadinay waa waynay haddana saas waxaan arkaynaa iikoo dhiig wada oho oo isku go-no oo isku wada furnaan waxaan noo soo dhigi banaanka meesha oo boodboodka noo soo dhigi meeshiyaan gabdhihiiyaan ka soo qaadanay meesha isbitaalaad marka aniga teleefonaan noo soo diri waxaa dhahay gabdhihiisa alay teleefonka baafinaysiin waaye laba gabdhooda meesha antaala taalaysiisin haddaan fiirina ugaalba malaha gabdhihii waas anwaaba sisahayaanba oo waxaan dhiig dhiig ka socdo oo iska furan iiku oo saxaarada meel ugu socdo kaadana meel ugu socdo gabdhihii waa soo qaadnay isbitaalka ee afgoyan geeni meeshaan wax maqsoo karnay dheheen waa soo qaaday isbitaalka madiinaan keenay hadda qeybta madiinaan la jiifnaa qeybta oo dhalmada meeshaan joognaa hadda weli lama talo weli ha labadooda waa waa- waa- hal nabaraa halkaan laga sameeyey waana las afjiifiyey wixii dan laga watanana ma naqaano deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay falalka tacadiga ah ee loo geysanayo dumarka kuwooda yaryar maamulada deegaanada ay ka dhacaan falalkan mas-uuliyadna iskama saaraan sidaas ayana dhibanayaal aan xuquuqdooda loo dhicin ku noqdaan ehelada dadka la dhibaateeyey waxaa laakiin taa beddelkeeda ay ka jirtaa walaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo arrimahan oo kale haddii ay soo darsaan waxaa lagu sameeyaa dabagal badan kadib markii gacanta lagu soo dhigo dembiilaha waxaa loo bandhigaa maxkamadda islaamiga ah taasoo ku tadbiiqinaysa shareecada islaamka midaas ayaana keentay in dadweynaha ku nool wilaayaadka uu dhiigooda iyo cirdigooda noqdo mid ammaan ah warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa